إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigyada ciidamada kenya iyo maamulka jubbaland ee afmadow in ka badan labaatan askari ayaa ku dhintay qarax xogan oo ka dhacay gobolka helmand ee dalka afghanistaan beelaha jarar weyne iyo maxmed subayr ayaa diyo ku kala qaatay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay halis ku tahay amnigooda webiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyey qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe xilli uu webigu biyo keenay dadka ku nool magaalada qardho ee waqooyi bari soomaaliya ayaa ka cabanaya dayacaad kaga imaanaysa maamulka puntland xilli magaaladaas ay daadad xoogan ku dhufteen isbaarooyin hor leh ayay ciidamada dowladda federaalka soo dhigteen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose iyadoona darwallada iyo dadweynaha isticmaala waddooyinkaas ay arrinkaas ka cabanayaan warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo tobanka ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigyada ciidamada kenya iyo maamulka jubbaland ee degmada afmadow wararka ka imaanaya degmada afmadow ee jubbooyinka ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay habeenkii xalay weerar xoogan ku qaadeen difaacyada ciidamada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow dagaalada ayaa ahaa kuwo aad u xoogan islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suura gashay inay ka dagaalamaan afaafka hore ee difaacyada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaaladaas hase yeeshee goobjoogayaal waxay ku soo warameen inuu dagaalku ahaa mid aad u xoogan ayna suuragal tahay inuu dhaliyey khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada shisheeyaha kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe beelaha jirar weyne iyo maxamed subayr ayaa diya ku kala qaatay wilaayada islaamiga jubbooyinka sida warbixinta warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan munaasabadan oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa diyo ku kala qaadanayay beelaha maxamed subayr iyo jareerweyne iyadoona ay kasoo qayb galeen salaadiin waxgarad ka kala socday labada beel iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab horey ayay maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbooyinka u xukuntay boqol halaad oo geel ah inay bixiyaan beesha jareerweyne kadib markii muddo hadda laga jooga dhowr bilood lagu dilay deegaan ka tirsan jubbooyinka nin u dhashay beesha maxamed subeer geela diya ahaanta loo xukumay oo lagu qiimeeyey lacag dhan afartan iyo saddex kun ayay labada beelood ku heshiiyeen inay lacagtaasi ku kala qaataan laba weji iyadoona beesha jareerweyne bixiyeen qaybtii ugu horraysay macalin farxaan xaaji khamiis oo ka mid a indheergaradka beesha jareerweyne ayaa ugu horreyn soo dhoweeyey sida sharafta leh ay labada beel u kala qaateen diyada isagoona ka warbixiyey maraaxishii horey loo soo maray munaasabad weyn oo ku saabsan in lagu kala qaadanayo diyo ka dhexaysay beesha maxamed subayr iyo beesha jareerweyne diyadaas oo lahaa beesha maxamed subayr diyadaas oo ahayd laba fiis fiiska horena in la bixiyo labaatan iyo kow kun iyo shan boqoloo doolar fiiska labaadna labaatan iyo kow kun iyo shan boqol oo doolar munaasabadaas weyn oo qaaliga ah ayaan maanta u fadhinaa waana wax lagu mahadiyo ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadiyo waa waxaan hore u dhici jirin oo ilaahay subxaana wa tacaala hadda uuna waafajiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadnaqaynaa ma dhici jirin in mag sidan sharafta leh lagu kala qaato ka horow xarakatu shabaabulmujaahidiin ka horow ma jiri jirin waxaa jiri jirtay in uu qof dhan la dilo saddex malyan iyo laba malyan iyo bac madow yaa la kala qaadan jiray hadda ilaahay mahadii annagoo wada fadhinno oo raadi isugu ah oo maamulka xarakatu shabaabulmujaahidiin gaar ahaan wilaayadda jubbooyinka gaar ahaan wilaayadda jilib oo ina dhex fadhido oo na kala hagayso oo na kala maamulayso annagoo daacada oo ilaahay dartii aan isugu daacadnahay yaan kala wareejisanaynaa suldaan khamsa oo ka mid a salaadiinta jareerweyne ee jubbooyinka ayaa qaybta koowaad ee diyada ku wareejiyey suldaanka beesha maxamed subeer suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed ilaahay baa mahad iskale nan kale mahadlaya male walaalahayna beesha maxamed suwiir ina maanta diidiyu haggan lahaayen ina una siino si wanaagna ka siino dad diras ee ana kolay ilkii arab baa diriren walaalahayna may fadaane gacantahayna diirti ina noo raalli ahaadan tan geega inta ka dhiidi berina meel kalele ka dhiyaase may la fadee nineenka raalli ahaado unukan ina mik iska biino diyaaran ana maywa walaalka dhiigaley dhiigsheedyada haysato dhibaleya ilaahayna raalimaka aynanka dhiigaleya ina dhiigshee la siiyo maysiin sheegane reer maxamed suwiir may fadee dulqaad lahaatan haddaayaba irinkayn iluudayn isla daagay dhibkana dhiboo ilaahay agtisku kooy waay dhihi sen dhiina mal dhahaw walaalahayna may fadaane si wanaag leh haddin haddaayo ka dhagamayni wanaaggaas lee ka dhagangno ina una oonay oo na soolaamaysane olaada dhibki dhiina adina namba uurshe wali yaalay bishaambi allaanka dhigo uurka dhadhago beesodina siinka wareejiye waato shee abdikhaniyo waatan haggii ada lahayti waatanii kow kun iyo shan boqol dollar ina anakiinka wareejiye ilaahayna maraga inka ee dhiigo ilaahayna maraga inka ee ummaduna maraga ate walaalkayna hal nin sabaro hal nin dulqaadudo una dad beerilee ane may fadaane ninin sawaro hal ninka dhirifne hal ninka dhirifne kan geegi dhiiday mar kale ilaahay maninka nago ilaa weli ilaahay sheeno mahad waay ka mahadyaana ku shukriyaana suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed suldaanka beesha maxamed zubeer ee jubbooyinka ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay beesha jareerweyne ka guddoomeen wejigii koobaad ee diyada awalan allahu subxaana wa tacaala ayaa mahad dhammaanteed iskale uma walaalaha naga reer jareerweyne ee nagu soo wareejiyey diyadii aan ka sugaynay ee ahaa walaalkii gacantooda ku dhintay ee shaydaan uu sabab u ahaa waan ka guddoonnay walaalaha noo reer jareerweyne kow iyo labaatan kun iyo shan boqol oo ah qaybtii koowaad ee diyadii wiilkii maxamed subeer ee gacanta walaalahano reer jareerweyne ku baxay allahu subxaana wa tacaala mahaddiisa kadib uma mahadda walaalahano reer jareerweyne oo soo dadaalay runtii oo muddadii lagu ballamay ku keenay diyada khayr lahaas iyo waanu ducaynaynaa waana uga mahadnaqaynaa siday isu xilsaareen salaadiintooda iyo odayaashooda iyo guud ahaan beesha maarata jareerweyne sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa oo khayr lahaas iyo in loo mahadnaqa mudan wilaayada jubbal islaamiya si guud iyo si gaara wilaayada degmada jilib oo iyadu mubaashar ahayd oo shaqada iyadu la qabanaysay walaalaha lafdhabarna oo ahayd runtii sababna ilaahay uga dhigay in hadda xafladdan munaasabadan ee qiimaha badan diyada lagu kala qaato oo sharciga ilahay lagu ogayo wilaayada degmada jilib ayaa sabab u ahayd alla kasta kow iyadana waan u mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay wanaaggaas iyo khayrkaasna ilahay waxaan leenahay idinka abaalmariyo oo idiin ducaynaynaa marar badan sidan oo kale munaasabado ay diyo ku kala qaateen qaar ka mida beelaha soomaaliyeed ayaa ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dadka ku dhaqan wilaayaadka ay ku nool yihiin nabad iyo kala dambayn haddii mararka qaar ay dhacaan tallaabooyin ka hor imaanaya shareecada islaamka waxaa loo bandhigaa kitaabka allah oo ay qabaa'ilku raalli ku noqdeen inay ku kala baxaan in ka badan labaatan askari ayaa ku dhintay qarax xogan oo ka dhacay gobolka helmand ee dalka afghanistan wararka ka imaanaya dalka afghanistan ayaa ku waramaya in qarax xoogan lagu weeraray saldhig militari oo ku yaala helmand halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda kaabul qaraxa ayaa ahaa mid aad u xoogan islamarkaana jugtiisa laga maqlay guud ahaan magaalada waxaana uu dhaliyey khasaare xoogan oo gaaray ciidamada xukuumadda kaabul khasaaraha horedhaaca ee la helayo waxay ku waramayaan dhimashada labaatan askari iyo dhaawaca tira intaas ka badan waxaana weerarkan si rasmiya mas-uuliyaddiisa u sheegtay imaaradda islaamiga afghanistan sheikhaari yuusuf axmedi afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan oo wariyaasha la hadlay wuxuu sheegay in qaraxaas ay ku beegsadeen xoogag uu ku tilmaamay cadowga islamarkaana ay gaarsiiyeen khasaare xoogan dalka afghanistan waxaa muddooyinkii u dambeeyey aad u sii kordhayey weerarada xooggan ee ay fulinayaan ciidamada imaarada islaamiga afghanistan kuwaasoo si gaara u beegsanaya ciidamada xukuumadda kaabul ee uu hogaamiyo ashraf khani wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay halis ku tahay amnigooda cabdisamed cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho oo maalintii shalay isugu soo baxay magaalada muqdisho ayaa si aadaha uga cawdiyay dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay ku hayso falalid ku ah amnigooda sida ay hadalka u dhigeen waxa ay sheegeen in dowladdu ay ku hayso caburin qabqabasho xorriyad la-aan dhanka saxaafadda ah iyo sidoo kale dhibaatooyin kale waxaana u hadlay wariyaashan xoghayaha urur ay sheegeen inay ku midaysan yihiin kaasoo lagu magacaabo ibraahim aadan mucalimow sidoo kale waxaan la wadaagaynaa ururada kale ee aan wada shaqaynta leenahayna in aan si wada jira u muujinno sida aan uga xunnahay xarigga iyo dhibaataynta lagu hayo wariyaasha soomaaliyeed oo runtii walaac weyn nagu abuuray xilli dalkan doorasho uu rabo xilli dalkan cudurro maaragtay adduunka saameeyey ay ka jiraan in xaaladdii wariyaasha iyo dhaqdhaqaaqii wariyaasha si weyn loo xadido ee runtii xaaladdaasaan ka hadlaynay tacdiyada wariyaasha ay la kulmaan waxaa isugu jira qaar waa la dilay afar wariyaa la dilay waxaa jira xarig maaragtay aan loo meeldayin oo sharci aan ku dhisnayn oo ilaa lixdan iyo afar wariyaa dalka oo dhan lagu xiray sidoo kale waxaa jira wariyaal iyaguna maaragtay dhaawacyo soo gaareen kuwa waxaa jira warbaahin laga xiray oo warbaahintoodii ay maqan tahay oo maaragtay laga haysto waxaasoo dhan ayaan maanta ka hadlaynay cabashada kasoo yeertay wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa imaanaysa xilli dhowaan dowladda federaalka ay xabsiga gelisay wariyaal badan halka kuwo kalena ay dalka isaga carareen magaalada muqdisho waxaa ka howlgala warbaahinno kala duwanna oo ay qaarkood maalgeliyaan hay-adaha reer galbeedka halka kuwo kalena ay leeyihiin xubno mucaaradsan dowladda farmaajo waxaana inta badan wariyaasha cabashadoodu ay daaran tahay dowladda oo ku qasabtay inay u tabiyaan sida ay warku u doonayso webiga shabeelle ayaa fatahaad ka sameeyey qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe xilli uu webigu biyo keenay haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya webiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaan u dhow magaalada jowhar ee shabeellada dhexe tuulooyin badan ayaa dadkii deganay ka barakaceen kadib markii ay biyuhu guryahooda ugu soo galeen sawirro laga soo qaaday deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen ayaa muujinayay dadka oo bannaanka uga baxay tuulooyinkai ay ku noolaayeen qaar kalena ay biyaha dhex socdaan si ay uga baxaan deegaanada oo webiga ku fatahay waxaa ka mid a tuulo bishaar gaafay iyo kuwo kale oo badan ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle balse waxaa daruufo adag la soo darseen dadkii ka bara guryahooda oo hadda hoyla-aan ah ma jirto wax gurmad ah oo uu dadkan u sameeyey maamulka hirshabeelle ee shisheeyuhu ka dhiseen magaalada jowhar dadka ku nool magaalada qardho ee waqooyi bari soomaaliya ayaa ka cabanaya dajacaad kaga imaanaysa maamulka puntland xilli magaaladaas ay daadad xoogan ku dhufteen abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan inoo faahfaahinaya xilli dhowaan magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ay ku dhufteen daadad xooggan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur gaaray guryo ay deganaayeen dad danyar ah ayaa ilaa iyo haatan waxaa taagan saameyntii ka dhalatay roobabkaas qaar ka mid a bulshada magaalada qardho oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey dhibaatada ku haysata goob iskuul ah oo ay ku sugan yihiin waxaanay dhaliilo u jeediyeen maamulka puntland wax naloo keena ma jiraan hoy ma haysanno biyo ma haysanno weel ma haysanno cunto ma haysanno waxaan ku seexanno ma sibirkaasaan seexanno xalay ilaah nagu ogiy waa soomannahay dee waxaanu haysannaa ma jiraan dadka kaqayb baa kaara la siiya weli anaan wax la siin laakiin aniga kaaran layma siin waxna layma siin oo imaanaya nama badna qaaday maba naloo imaanay biyaa la tegay xasig nooma baxsan busti nooma baxsan raashin nooma baxsan joodari nooma baxsan wax noo baxsan ma jiraan uun gurigi baa taagan oo suluga iyo ceelka isku darmeen dee maxaana la siiya annagaaba dhibbanoo waxaan ku afro weynayo waxaan ku seexana weynayo dayax ka daragnay maxaana la siiya xaba naloo kana loo qabtay haddeerba shan beri baan joogna wax naloo qabtana ma jiraan waxaana lagu soo daabulay halkan ilaa haddana wax alla wax noo yimaaday iyo wax naga kor jooga mid ma aragna ma aragno biyana maha biyo waa nagu xun yihiin suuliyadu nadaafad fiican ma laha maxaan ku leeyahay cunno fiican ma haysano waxaan haysana wax muslin ilaahay naga siiya ma ahana dadku waa la soomaya xilli soon baa lagu jiraa waad aragtaan muslin ilaahay wax socdo iyo baa halkaa u fadhinaa dowladdii ilaa hadda wax ay noo qabatay ma leh waana badannahay dad badan baan nahay hadda qiyaas lahayn aniga hadda qoyskayga siddeed qof baan ka koobnaa shan lix aniga ah iyo hooyaday iyo abtigay oo abtigay waaba dhaqaajiyey ilaa hadda lama hayo lix habeen baan halka ku hoyanaa wax raashin noo keenay iyo waxna la siiyey midna ma jirto gurigu wuxuu ahaa xaafadda camuudi buu ahaa kiraalaan nahay haa xingood annagu kiraalaan ahaa anigu ma lahayn hoyga hoygana waa burburay suuligu waa burburay duruuf baa halkaa igu kaliftay inaan fadhiyo haddaan meel aanu carara aqaano alaabtina lala teg dunida meelka geli lah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa gurmad u sameeyey dadkii ay saameeyeen fatahaadihii ka dhashay roobabkii dhowaan ka daayay magaalada qardho laakiin haatan waxaa jirta cabsi soo wajahday bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne iyagoona cabsi ka muujiyey inuu kusoo fataho webiga shabeelle maamulka puntland iyo hirshabeelle oo ka mid a maamulada shisheeyaha dalka ka dhisay ayaanan waxba u qaban bulshada waxaana deegaanada ay ka taliyaan kusoo noqnoqday fatahaadaha kuwaasoo saamayn u geystay bulshada halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo gudbinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee dalagga waddanka sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan sicir barar xooggan oo ka jira waddanka suuriya xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaala koonfurta soomaaliya galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jirigaankeedii waxaa la iibinayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah markanna haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sicir barar xooggan ayaa ka jira waddanka suuriya xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waddanka suuriya waxaa sarowkac xooggan laga dareemayaa qiimaha la kala iibsado cuntooyinka qutulduruuriga ah iyo qudaarta nuucyadeeda kala duwan tan iyo markii la galay bisha barakaysan ee ramadaan tusaale ahaan kiilogaraamkii yaanyo ah waxaa la iibinayaa siddeed boqol iyo konton kun oo lacagta suuriyaanka ah taasi oo ka dhigan in siddeed jeer uu ku jibaarmay qiimaha lagu iibin jiray ramadaankii hore ee lasoo dhaafay konton boqolkiiba ilaa boqolkiiba boqol ayaa waxaa kordhay qiimaha la iibiyo qudaarta nuucyadeeda kala duwan halka ay si aad ah u kordheen qiimaha la iibiyo qudaarta iyo mallayga kuwaasoo aad loo isticmaalo marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa dhanka kale aad u kordhay qiimaha sarrifka dollarka iyo lacagta liirada suuriya qiimo koror dhan labaatan boqolkiiba waxaana hadda culaysyo daran dareemaya qoysaska ay noloshoodu meeldhaxaad ka tahay doctor yaasir al xuseen oo bare ka ah kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda ashaam ayaa sheegaya in qiimo kororka cuntooyinka iyo qudaarta ay ugu wacan tahay isbeddelka sarrifka iyo qiimo dhaca ku yimid lacagta suuriyaanka waxaa kaloo jirta in waddanka suuriya uu intiisa badan kala xihan yahay maadaama ay dhinacyo kala duwan ay waddanka maamulayaan taasina waxay dadku sheegayaan inay qayb ka tahay sare ukaca qiimaha cuntooyinka intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها ugu dambayntiina isbaarooyin hor le ayay ciidamada dowladda federaalka soo dhigteen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyadoona darwallada iyo dadweynaha isticmaala waddooyinkaas ay arrinkaas ka cabanayaan maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda federaalk ayaa isbaarooyin cusub soo dhigtay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaa isbaarooyinkan cusub goobaha ay dhigteen ka mid ah nambar lixdan laanta buuro lambar konton iyo deegaano kale oo ka tirsan shabeellaha hoose dadka shacabka ee ku safra deegaanadaas ayaa aad uga cabanaya isbaarooyinka cusub ayagoo horey ugu dhibanaa isbaarooyin horey ugu yaalay ciidamada dowladda federaalka goobaha ay ka taliyaan mid ka mid ah darawallada ka shaqaysta muqdisho iyo shabeellaha hoose oo ka hadlay isbaarooyinkan cusub ee ciidamada dowladda soo dhigteen shabeellaha hoose ayaa sheegay in askari weliba oo ka tirsan dowladda federaalka uu soo taagayo qori iyo gacan isbaarooyin cusub oo horay aan looga aqoon oo kusoo siyaaday oo ciidamada oo u yaalaan isbaaro oo gaari kasta oo yimaada dhahayo lacagteen isbaarooyintaasna waxay yaalaan lambar lixdan lambar konton muuri labadeeda dhinac laanta buuro awalna hore waxaa u yaalay isbaarooyin fara badan askari kasta oo la yidhaha meeshan waardiye ka qabo inuu gacanta taaganayo iyo qoriga uu leeyahay lacag halaysiiyo dhibaato fara badan oo kusoo siyaada waaye gaadiidka ka shaqeeya gobolka shabeellada hoose iyo gobolka banaadir iyo dadka safarka marka dhibaatadaa faraha badan ayaa maarata kusoo siyaaday dadka ku safra deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegaya in askarta dowladda federaalka ay ku kacaan falal ka dhan ah shacabka iyagoo geysta dhac kufsi iyo dilal bareer ah waxaana darawallada iyo dadka safarkaba sheegayaan in amni iyo kalsooni ay ugu horreyso oo keliya goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin